madarasada abubakar al sadiiq ayaa weliba magaalada kismaayo ku hirgeliday haruun longotirgali ilaaliyowka kutaabka qur-aanka kariimka islamarkaasna laga farsameeyi doono kutaabka qur-aanka kariimka oo laga ku arooriyay dugsiyada qur-aanka ee kayalan magaalada kismaayo munaasabada haraga lonku jara ee xaruntuun laga keediyi doona kitaabada islamarkaasna laga dayactiri doona kitaabada tatareegan ee weliba ku qeyb galay ulmaawadiinta kismaayo iyo weliba marti sharaf kale oo laga casuumay waxaana ku mid a ulmaawadiintii magaalada kismaayo oo ku qeyb galeen daafurka harunta ayaa ku hadaleen muhiimadii haruntuun leta ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kitaabkan qur-aanka ah wuxuu u soo dejiyey in aynu weyneyno oo aan tacdiimino oo aan ku dhaqanno oo deedna aan ku sharafowno sharafta uu leeyahay inaan inagu aan ka dhaxallo ilaahay wuxuu leeyahay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun ilaahay wuxuu leeyahy waxaan iin soo dejinay kitaab waa kitaabka aan maanta weyneyneyno fiihi dikrukum sharaftiinu ay ku jirto oo haddii aada qaadataan oo aada ku dhaqantaan aada ku sharafoobeysaan
qur-aanka ilaahay inuu dayacan yahay kitaabka ilaahay waxaan ogsoonnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa inta uu ku sheegay weynayntiisana meel kastaba wuxuu ku khatimaayey alxakiim alcaliim waxaa ka mid a tanziilu lkitaabi min allahi alcasiizi alcaliim dalika alkitaabu laa rayba fiihi huda lilmuttaqiin tanziilu min rabbi alcaalamiin mar waliba weynaynta ilaahayba subxaanahu wa tacaalaa ayuu ku sheegay dhinaga kale haana ku mid ee milkiilyaalka xubin ku eh xarunta laga keedayo kitaabada qur-aanka kariimka ayaa dhansho ku hadleen daafurka harunta walaalayaal sidaad ogsantihiin zamankii hore kitaabkan qur-aanka ah waxaa lagu baran jiray loox iyo khad kitaabkan qur-aanka ah culummadii hore aada bay u sharfeen markii kitaabka lasoo xurmeeyo gerbad adag baa loo samayn jiray maraa loo saman jiray gacanta midig baa la gelin jiray kor baa loo qaadi jiray zamanka aan ku noolnahay kitaabkii waxaa la yidhi buug iyo qalin ha lagu barto kitaabkii oo aada u jaban marka kitaabkaas waad dareemi kartaan culeyska maanta waddankeena uu ku haysto oo meelihii uu ku dayacan yahay waxaa ka mida meelihii laga baranahayey waa masaajidkii waa madarisadii waa guryihii waxaasuna wax ma ahaa maaragta munaasaba ma aha wax diinteenna laayiqu ah iyo iimaankeenna midna ma aha arrintaas aad iyo aad waxaa weeye in laga tashado arrintaas borogaraamkeeda meel la saaro weeya